aysan doontaana waxaa ka mid noqonaya golaha wakiilada jubbaland ayaa maantaas ay ku jiraan doorashooyinka madaxa qaran ee gudaha waxaa lay magacaabay madaxweyne xasan sheekh soomaaliya iyo xareyta uu magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland shacabka soomaaliyeed oo aragtiyo ka dhintay guddiga xareyta uu magacaabay isla maantana ayaa sixiyeen golaha wakiilada xisbiga ximilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa isagu taageeray magacaabista guddiga gudaha iyo doorashooyinka ee jubbaland akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in isagu iiraan isku dayeyso inay disho
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
khilaaf xoogan ayaa waxa uu soo kala dhex galay saacadihii ugu dambeeyey madaxweynaha maamulka jubbaland ee dowladda dhexe ee soomaaliya kadib markii madaxweyne axmed isle axmed madoobe uu magacaabay guddiga doorashooyinka ee xuduudaha maamulkiisa iyadoo xareynaha durbad iimaha ay soo saartay warqad qoraal oo arrintaasi ku aadan wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ee xukuumadda soomaaliya iyadoo lagu sheegay guddigan inuu yahay mid xiriirmasan nidaamka sharciga ee dowladda federaalka ee kan maamulka jubbaland iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda arrimaha gudaha way sheegtay in madaxweynaha maamulka puntland ay nusa sharcid u haysan xilligan inuu magacaabo guddiga doorashooyinka xuduudaha maamulka jubbaland haddaba kulan maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee jubbaland ayay ku ansixiyeen guddiga waxaa lay u magacaabay madaxweynaha maamulkaasi iyadoona guddiga maanta ahay golaha wakiiladu ay kulankoodii caadiga ahaa ay ku yeesheen magaalada kismaayo ay ku ansixiyeen in guddiga uuna noqonayo mid ansaxa dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynaha maamulka jubbaland iyo xilligan uusan haysan wax sharciyada islamarkaana waqtigiisa uu dhammaaday xilli hore islamarkaana uusan isagu masmar saddexaad usoo sharaxi karin maamulka jubbaland islamarkaana xeerka iyo weliba dastuurka maamulka jubbaland uu qabo keliya in qofku uu soo sharaxi karo laba xilli sidoo kalena maamulka jubbaland islamarkaan waxa uu soo saaray sanad daqiiqado ka hor arrinta ku saabsan warqadii kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha gudaha ay ku sheegtay in iyadu ay xaq u leedahay in doorashooyin ay qabato isla markaana iyadoo tixgelinaysa shuruucda dalka federaalka iyo sidoo kale kan maamulka jubbaland oo ay ku sheegtay jubbaland in iyadu ay qabsan karto doorashooyin u madax bannaan tahay isla markaana warqadan qoraalka ah ee kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo weliba federaalka iyo duwashiisiinta maamulka jubbaland ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay inta dowladda in dowladda soomaaliya iyadu aysan xaq u lahayn in doorashooyinka ka dhacaya maamulka jubbaland iyadu ay garwada inay ka noqoto isla markaana warqadii xalay kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ay ku tilmaamtay mid iyaadan sharci u lahayn in doorashooyinka jubbaland la hor istaago hadalla iskhilaafsan oo dhinacyada warbaahinta laysu maranayo saacadihiisa ugu dambeeyay soo baxayay ayaa sii fogeyn karaya khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe soomaaliya iyo maamulka jubbaland dhinaca kalena dowladda soomaaliya iyadu waxay ka hadashay guddigan la magacaabay islamarkaana maanta golaha wakiilada jubbaland ay ansixiyeen dulo shaakir ayaa faahfaahinay
jilninkii keenaa bixiyaa la yidhi waxaa xasan sheekha keena awalbo asaa laba iyo tobankii maamul goboleed sameeyey asaana hadda micnaha laga soo horjeeda maho war axmedow waxaan ku dhihi lahaa saaxib oo isdiji shal saaxiibka xasan sheekh asaa ku dhisay asaa dowlad kaa dhigay asaa maamulka sameeyey toban sana iska dhuuqoysaa meeshaas adi maba dhergoysaa ujeedaaye war walaalo ummaddaas u nax waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa doorashada hadda ka socota jubbaland oo aan rajaynayo inay noqon doonto mid midho dhal ah reer jubbaland waxaan leeyahay ninkaas xantada maguurtada oo jubbaland uu ku fidhiya ha la soo qabto ninkaas ma rabo dawladnimo ma rabo ninkaas wanaag ma rabo ninkaas shacab soomaaliyeedna ma aha ninkaas wuxuu la shaqeeyaa etoobiyaan kenyaato meel walba sandibaar meel kasta ha joogaane ou la shaqeeyaa madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaan axmed doorashooyinka maamulka jubbaland oo uu sheegay in dhowaan ay ka dhacayso magaalada kismaayo wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa war saxaafadeed ee soo saartay waxa ay sheegtay in madaxweyne axmed madoobe uusan ahayn madaxweyne sharci ah wakhtigiisina uu dhammaaday islamarkaana wax doorasho ah uusan qaban karin doorasho dadbana aysan dalkan ka dhacaynin haddaba shacabka ku nool magaalada caasimadda muqdisho siday u arkaan labada dhinac wararka ka soo kala baxay oo ah axmed madoobe guddigan uu magacaabay doorashooyinka iyo warsaxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha oo ay guddigayso axmed madoobe waa kuwan qaar ka mida oo la hadlay TV.
axmed madoobe waa guddoomiye eh, muxuu ahaa goboleed maamul goboleed buu xukumaa Eh, waddankaana waxaa laga dhigay federaal oo maamul goboleeda wuxuuna iskugu yimaadaa dowladda dhexe ayuu iskugu yimaadaa Eh, wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ayaana wakiil uga ah dowladda dhexe Eh, haddii sharcigaasi uusa soo marin wasaaradda arrimaha gudaha eh, federaalka ah eh, waxay ila tahay inuusan wax shaqaynaya ahayn aniga fakirkayga sharciyan marka laga hadlayo laakiin haddii eh, qofku siduu rabo uu yeelayo dee markaas waa waxay soomaaliya ku burburtay Eh, dadweynaha dani uguma jirto ummaddana dani uguma jirto anigu waxaan qabaa in axmed madoobe uu ka noqdo eh, guddiga doorashada uu magacaabay dowladda dhexana uu u soo noqdo halkaasay dadka iyo dadkuba ay ku jirtaan Eh, axmed madoobe waa sax Eh, wuxuu marayaa muddo toban sano ah oo asagu uu iskoortay Eh, meesha yartaa oo uu xukumona asaga ayaa hadda madaxweyne ka ah marka taa aniga maaragtay ma- eh, wax khilaafa uma arko hadda nabad buu ka dhigay meesha uu joogo laakiin waxaa laga rabaa inuu nabadda fidiyo oo dowladda dhexe uu la shaqeeyo oo guddiga markay isku yimaadaan go'aamada la gaarayo ay ka yimaadaan federaalka marka in ma rabo soomaaliya burbur iyo dib loogu celiyo waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa doorashada hadda ka socota jubbaland oo aan rajaynayo inay noqon doonto mid midho dhal ah ayadoo maaragtay maamulka hadda ugu wanaagsan ee soo mara maamulkaasi uu yahay maamulka hadda ka arriminaya meesha ee uu yahay macnaha jaalle axmed madoobe aadan ugu faraxsanaa weliba waxaan rajaynayaa inuu soo laabto uu sii joogo insha allah waa ninka ugu fiicnaa asaga keliyaan hadda meeshaasi wax ka bedeli kara maamulkeedan uu ku wanaagsan yahay marka waxaan dhihi lahaa dowladda
safi cusmaan ayay taasi ahayd dowladda soomaaliya ayaa iyadu iyo weliba qaybaha kala duwan ee musharaxiinta jubbaland ayaa ka hadlay guddiga dhow uu magacaabay madaxweynaha islamarkaana golaha wakiilada maanta ay ansixiyeen julle shaakir ayaa faahfaahinaya
xubnaheedu waa inay noqdaan dad ku caanbaxay ay wadaagaan ninka odayga ohoo hadda magaalada kismaayo gacanta ku haya siyaasiyiinta falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya in axmed madoobe uu qaaday dhabbaqar dajeex ah oo aan la ogeyn barta ay ku dhammaanayso kadib markii uu magacaabay guddi gaar ah oo ka shaqayn doona arrimaha doorashooyinka ee jubbaland wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu ku magacaabay guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka jubbaland waxaana socdo qorshe uu ku doonaya hadda in jubbaland uu ka qabto doorasho xubnaha guddigan ayaa ka kooban toddoba qof oo lix rag ay tahay hal gabar ay tahay kuwaas oo ka shaqayn doona qabashada doorasho si deg deg a uga dhacaysa jubbaland siduu qorshaha uu yahay tani waxay soo afjaraysaa aragtidii madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee ahayd in dalka uu ku yeesho ama ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah axmed maxamed islaam axmed madoobe oo shirkii golaha watashiga qaran ka baxay ayaana hadda doonaya in uu jubbaland ka qabto doorasho gaar ah madaxweynaha jubbaland ayaa guddiga uu magacaabay todobada qofood waxa ay kala yihiin mursal siyaad maxamed warfaa maxamed jaamac axmed xaaji cabdi naciime ibraahim maxamed axmed maxamuud yuusuf maxamuud cusmaan yuusuf maxamed xuseen cusmaan guddigan ayaana waxa ay yihiin guddig si gaara u shaqayn doonaa warqadan kasoo baxday xafiiska madaxweynaha jubbaland axmed madoobe markay soo baxday kadib waxaa warqad deg dega soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya dowladda federaalk soomaaliya ayaana si xoogan uga hortimid tallaabada uu qaaday madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo ku magacaabay guddigaasi wasaaradda arrimaha gudaha oo qoraal soo saartay ayaa tiri waxaa nasiib darro ah in mar kale uu axmed madoobe haddana ka baxay heshiiskii uula galay saamileyda siyaasadda ee jubbaland isagoo ku andacoonayay inuu wax ka bedelay qodobka toddobaatanaad ee dastuurka jubbaland si uu mar saddexaad fursad ugu helo in dib isugu soo doorto xilka madaxtinimo ee jubbaland qoraalka kasoo baxay wasaaradda ayaa u qornaa sidan dowladda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an horumarinta hanaanka dimuqraadiyeynta heerarka kala duwan ee dowladnimada dalka si dadka soomaaliyeed awood loogu siiyo inay iyagu doortaan madaxdooda iyadoo taas laga ambaqaadayo wuxuu hogaanka dowladda federaalk soomaaliya wadatashiyo qoto dheer la yeeshay madaxda maamulada dalka waxayna ku guuleysteen inay dib u eegis ku sameeyaan dastuurka qabyada ah taas oo baarlamaanka federaalka oo si aqlabiyad leh ku ansixiyey cutubyo ka mid ah walaha wadatashiga qaran muddadii uu jiray wuxuu ku guuleystay in heshiisyo muhiim ah uu ka gaaro arrimo masiiri ah oo ay ka mid yihiin heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka heshiiska hanaanka federaaleynta nidaamka maaliyadda dalka heshiiska wadaagga awoodaha heerarka dowladda iyo heshiiska nidaamka cadaaladda taas oo fududeysay in waddanka guulo waaweyn uu gaaro axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxaa lagu eedeynayaa in hadda uu ka baxay qorsho kasta oo ay dowladda soomaaliya ku doonaysay inay ku qabato doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka dhacda qoraalka wasaaradda kasoo baxay ayaa sidoo kale waxaa lagu yidhi ma ahan markii ugu horreysay oo axmed madoobe ballanbax tan oo kala sameeyo tan iyo markii uu noqday hogaanka jubbaland waxaana xusid mudan in doorashadii dhacday labakunsagaaliytobankii ay ku dhammaatay khilaaf xoogan taas oo markii dambe keentay in saamileyda siyaasadda jubbaland ay ku heshiiyeen in doorashada xigta uusan qayb ka noqon axmed madoobe sida uu qabo dastuurka jubbaland qodobkiisa toddobaatanaad oo qeexaya in madaxileedkii madaxweynuhu laba jeer oo keliya yahay dowladda federaalk soomaaliya waxay cambaareynaysaa tallaabada sharci darrada ah ee axmed madoobe ku magacaabay guddi is-doorasho waxayna ugu digaysaa tallaabo kasta oo sharci darro ah taas oo abuuri karta qallaaso siyaasadeed mid amni iyo mid dhaqaale islamarkaana kala qaybin karta bulshada reer jubbaland ee walaalaha ah ugu dambeyn qoraalka ayaa lagu yidhi dowladdu waxay ugu baaqaysaa siyaasiyiinta aqoon-yahanada madaxda dhaqanka culimada haweenka dhallinyarada iyo dhammaan shacabka reer jubbaland ee samirka badan inay difaacdaan awoodooda dastuuriga ah ee la xiriirta inay si xur iyo xalaala u doortaan cidda xukumaysa islamarkaana ay ilaashadaan nabadooda midnimadooda iyo wadajirkooda juulashaakar warbaahinta darsan muqdisho
xisbiga himilo qaran uu hogaamiyo madaxweynihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu taageeray guddiga doorashooyinka xuduudaha oo magacaabay madaxweynaha maamulka jubbaland xisbiga himilo qaran uu hogaamiyey madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed ayaa sheegay inuu guddiga u magacabu yahay mid saxa islamarkaana jubbaland xaq u leedahay in doorashooyinka iyadii ay qabsato waxaana sidoo kale olkan qoraalka saxaafadeedka xisbiga himilo qaran uu soo saara lagu daabacay bogga uu xisbigu leeyahay ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay caarqaladay ku wado hanaanka doorashooyinka ee jubbaland iyadoona ugu baaqday in ifraha ay kala baxda islamarkaana shacabka reer jubbaland loo madax bannaaneeyo in iyagu ay qabsadaan doorashooyinkooda waxaana xisbiga himilo qaran sidoo kale uu sheegay in dowladda soomaaliya ay ku xadgudubtay dastuurka islamarkaana meel uga dhacday nidaamka dawliga ee dalka ka jira halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaraadka dibaddana madaxweynaha la dooran ee dalka maraykanka donald trump ayaa sheegay in iiraan ay qorsheynaysay inay isagu ay disho madaxweynaha donald trump ayaa sheegay in afar qofood oo loo xiray inay arrintaasi u ka dambeeyeen la soo taagay arrinta ku saabsan xisbiga ah oo uu hogaamiyo madaxweynaha jamhuuriga dalka maraykanka ee dooran iyagu xabsi la soo taagi doona maxkamad islamarkaana iiraan arrintan ay ku shaqo leedahay gudahaan warkii duhurnimo idaacadda dalsan oo dhageeta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa talal hel